bismillahi ramaan raxiim waa mahadsantihiin bahda v o a khaasatan casho marka koowaad horta waxaan ka tacsiyeynayaa xalayto dhibaatadii ka dhacday deegaanka ceelasha halkaasi oo nimanka nabadiidka ama khawaarijta ay xalay qaraxyo ku xireen suuqyo dad shacaba oo ganacsato ah ay ku leeyihiin ay ku xireen qaraxyo qaraxyadaasina waxay sabab u noqdeen in suuqio dhan uu baaba-o uu wada gubto halkaasi oo ay ku gubteen ama ay ku basbeeleen ilaa iyo dhowr iyo sideetan dukaan oo dad shacaba ay lahaayeen ayadoo ay ku burburtay hanti aanan qiyaasteeda hadeerta halkaan kusoo koobi karin dadkaasina wuxuu sabab u noqday in dadka qaarkood ay maanta xalay wax haysteen oo xag alle ayaa mar walbaba waxaa laga heystaaye laakiin hantidu xalay ay ku xisaabtamayeen ay maantana ay yihiin dad daymaysanayaal ah oo maxaa yeelay hantidan iyo ganacsiga iyo dadkoodan badanaa qayb ayaga iskale qayb kamidana waa mid ay deen kusoo qaadeen oo laga doonayo inay soo cadeeyaan intii oo dhan meesha ay ku baaba-day maamulkii gobolka iyo kii deegaanka intaba dadaal ayaa la sameeyey iyadoo dabdamisyo oo ay hadda hormuud iyo meelo kaleba aan ka helnay ay dadkii ay ku guuleysteen ugu dambeyntii in la damiyo hantidiina wixii laga bixin kara meesha laga baxshay laakiin dhibaatada ugu weyn ma xalaysa waxay ka dhacday waa goobtii ganacsiga ahaa oo dadkii waktiga xataa dadka uu kacayay ee ahayd wakti ay goobihii ganacsiga ay xiran yihiin halkaasina ay dadkii hantidooda ay ku waayeen marka dhibaatadaas ayaa dhacday xalay ayana ka dhacday deegaanka lafoole khaasatan ceelasha biyaha ayay ka dhacday suuqyadii meesha ku yaala ee aan heers ku basbeelay ayadoona ay tahay dadkaasina mid ay nimankii dagar qabayaasha waayahay ay usoo mareegeen shirqoolkaasi marka marka maxamed sidaad sheegtay xilliga dabkan uu dhacaayay dukaamada way xirnaayeen marka ma jirtaa ka sokow hantida ku basbeeshay amaba ku luntay meeshaasi ee ku gubatay dad wax ku noqda ma jiraa alxamdulilah wax dhibaato ah oo shaksiyan dad u gaartay ma aysan jirin maxaa yeele waktiga uu dabka uu kacayay waxay ahayd wakti dukaamadii ay xiran yihiin oo uusan ganacsi uusan soconin laakiinse ayaga kuwa nabadiidka marnaba uma aabayeeleynin inay dad ay ku dhintaan iyo inay dukaamo ay ku burburaan intaba ayaga dantooda danta malaha waxay dantooda ay tahay oo keliya ummadda inay barakiciyaan ummadda inay baabiyaan hantidooda ummadda inay dhibaato gaarsiiyaan taas keliya ayay tahay marka alxamdulilah laakiin ilaahay wax dhibaata shacabku muusan gaarsiinin xalaysa maxaa suuqaasi loo beegsaday sidaa ognahay nimankaasi nabadiidka taargetkooda waa shacabka soomaaliyeed waa ummadda soomaaliyeed ugus waxa loogu baxshay waa gumaadka ummadda soomaaliyeed ayay ka shaqeeyaan marka waana midda rasmiga ah oo tusaale rasmigana ay u tahay midii xalay dhacday midii ka dhacday maxaa la lahaa kasii horeysay dhacdooyinkii soomaaliya soo hormaroo kala duwanaa oo ay ugu horeysay ugu xanuunka badneed midii afar iyo tobankii octoobar ka dhaceysay isgoyska zoobe oo magaalada muqdisho marka mar walbaba waxay taarget ka dhigtaan waa shacabka soomaaliyeed hantidooda inay burburiyaan inay dhibaato u geystaan inay maxaa lahaa mar walbaba taargetkooda uu yahay shacabkaasi on inay taarget garaysanayaan ummadda soomaaliyeed siday hantidooda u baabi'i lahayd ayay ka shaqeynayaan keliya marka wax taargadaho gooniya ay ma dukaamadaas la dhihi kara ay ku beegsadaan ma inay jirto marka ma suuqa keliya ee lagu ganacsadaa ceelasha biyaha ceelasha biyaha waa deegaan aada iyo aada u weyn oo deegaanka magaciisa guud waxaa la yihahdaa lafoole deegaanka lako lafoole waa deegaan aada iyo aada u weyn aada iyo aada u baaxad weyn ceelasha biyaha suuqyo badan ayaa ku yaalaan suuqyadaasi ayuu kamid yahay waa suuq aada iyo aada u baaxad weyn ayuu ahaa oo gambalool ahaan u dhisan oo dadka shacabka soomaaliyeed ay dhisteen ganacsiga soomaaliyeed ay dhisteen marka dhibaatadaasina waxay ugu geysanayaan waa on dadkaas inay cirab tiraan ay dhanka dhaqaalaha kala dagaalamaan dhanka waxbarashada kala dagaalamaan dhanka waxqabsashada ama isku filnaanshaha ee dadka soomaaliyeed marka marka maxaa ugu wacan iyadoo suuqyo badan ay ku yaalaan deegaanka ceelasha biyaha in suuqaasi gaar loo beegsado maxaa suuqaasi u gaara suuqaasi markaas ayay jaanis u heleen ama ay fursad ay ku heleen mooye taargetkooda ayagu ma aha suuqaas keliya waa suuq allaale suuqay arkaan waa hanti kasto soomaali ay leedahay inay burburiyaan meel walba oo shacabka soomaaliyeed ay ka dhaawici karaanna waa ay u diyaarsan yihiin inay dhaawacaasi ay gaarsiiyaan laakiin ma aha mid ku eg suuqaas safa iyo marwa amase maxaa lahaa suuqa bakaara suu ay ku yaalo ceelasha amase suuqa weyne bakaare muqdisho ku yaalo maahan laakiin waa mid ay mar walbaba ay ku beegsanayaan shacabka soomaaliyeed hantidooda meel alaal meesha ay ku jirto iyo meesha ay markaas fursad ay ka heli karaan marka maxaa tallaabo ah oo aad qaadeen ka maamul ahaan gobolkii wallaahi ciidamada amniga qaybahooda kala duwan ayaa isla markii meesha yimaadeen marka ugu koowaad waxay ahayd gurmadka ah daminta dabkii ayaa laga shaqeeyey waana lagu guulaysta alxamdulilah ilaah ku mahadsan taas ganacsatada ayagana garab ay isku siiyeen oo sidii ay hantidaas loo badbaadin lahay garab weyn ayay nagu siiyeen ayagana waa ku mahadsan yihiin sidoo kale hay-adaha kala duwan ee amnigana waxa ay baaritaan hadda ilaa haddana ay wadaan raggii ka dambeeyey shirfoolkaasi maxaa yeelay bambooyinka ama simiinooyinka meesha lagu qarxiyey waa kuwa la keenay ayay ahaayeen dadkii keenay ayaa lagu daba taagan yahay waa nafdihaligayaal cabs cabsasho ee mar walbaba ay ka muuqato iyo fulinimo ay ka muuqato laakiinse annaga mar walbaba waa daba taagannahay mana u aabayeelin wax alaalo wuxuu yahay iyo meeshuu kasoo jeedo ama meeshuu ka yimidba marka marka mar walbana hay-adaha amniga waa ay ku daba socdaan in waana lagu guulaysan doona in gacan bari lagu soo dhigo bilaad ka maamul ahaan maxaa ku xaqiijiseen in qaraxaasi ama dabkaasi kacay in al-shabaab ay ka dambeysay maxaa ku ogaateen kuna xaqiijiseen way caddahay oo wax oon ay qarsanayaan maaha ayaga naftoodaaba qiranayaan ayaga naftooda ayaana maxaa lahaa banaanka la taagan inay qarshiyeen maxaa lahaa shacab soomaaliyeedna dhibaatadooda ay ku ay u geysteen raadkoodana waa uu muuqdaa oo maaha mid qarsoon meesha waxaa ku qarxay miinooyinka ayaga ay qarxiyaan oo dadka ay dhibaatada ku geysteen ayay eeg dadka shacabkaana way way arkayeen markuu qaraxa uu dhacayen waa la maqlayay waana loo jeeday wax qarsoon maaha hay-adaha amnigana waa ay ku sii daba joogaan insha allah sidii loo qabo lahaa